maalmihii lasoo dhaafay waxaa si aad ah laiskula dhex marayay khilaaf xooggan oo la sheegay inuu ka dhex qarxay maleeshiyaadka murtasaqada fagner iyo ciidanka militariga ruushka kuwaasi oo hal saf kaga soo horjeeday ciidanka yukrein iyo reer galbeedka dagaallo culus oo ay askar badan ku waayeenna ay la galeen ciidamada xukuumadda kiyef iyadoo dagaalka ka soconaya magaalada bakhmuud uu galay bishii koob iyo tobanaad oo xidhiir ah ayaa waxaa dhanka kale soo shacbaxay khilaaf xooggan oo ka dhex dhashay dagaalka faraha looga gubtay kaasi oo ka dhex qarxay ciidamada militariga ruushka iyo maleeshiyaadka iyaga taabacsan ee ay ugu horeyso shabakadda fagner taasi oo uu hogaamiyaheedu dhowaan eedeemo culus u jeediyey taliska militariga xukuumadda moscow isagoona ku dhaleeceeyey inay ku qudilaamiyeen ama ay ku hagardaameeyeen dagaalada ay kaga jiraan dalka yukrein muddooyinkii u dambeeyey ayuu khilaafku gaaray heer uu hogaamiyaha fagner ku hanjabo in maleeshiyaadkiisa uu ka saari doono difaacyada ay kaga jiraan magaalada bakhmuud ayna ku wareejin doonaan ciidanka shiishahanada ee iyana halkaasi ka dagaalamaya ka hor inta uusan dib ugu laaban arrintaas mana ahan markii ugu horreysay uu hogaamiyaha murtasaqada fagner uu weerar ku qaado hogaamiyayaasha ciidamada xukuumadda moscow halka dadka indha-indheeya arrimahan ay dhaleeceynta la xiriirinayaan hanka siyaasadeed ee hogaamiyaha maleeshiyaadka fagner hadalladii ugu dambeeyey ee uu jeediyey hogaamiyaha fagner maalintii talaadada ee lasoo dhaafay ayuu eedeen culus ugu jeediyey taliska ciidamada ruushka isagoona ku wargeliyey in ay joojiyaan taageerada ay siinayaan maleeshiyaadkiisa ayna isaga cararaan furimaha dagaalka ee u dhow magaalada bakhmuud ee ku taalla bariga dalka yukrein maanta wax walba waa la sameeyaa si jiidda hore ee furinta bakhmuud ay u burburto maanta mid ka mid ah cutubyada wasaaradda gaashaandhigga ayaa ka cararay mid ka mid ah garabyadeenna iyaga oo ugu tegay bannaan cidlo ah ayuu yidhi hogaamiyaha maleeshiyaadka fagner ee uu ruushku tababartay hogaamiyaha maleeshiyaadka fagner ayaa muuqaal fiideo ah uu iska soo duubay ku baahiyey janaal uu ku leeyahay barta telegramka ku dhaleeceeyey waxa uu ugu yeeray nacasnimada hoggaanka ciidamada ruushka isagoona yidhi waajib ma ahan in hal askari uu u dhinto sabab ku aadan nacasnimada aan xadka lahayn ee hogaamiyaasha ciidanka ruushka awaamiirta ay askartu ka helayaan taliyayaashoodana waa dembiyo dhammaystiran waa sida uu hadalka u dhigay isagoo dhinacyadiisa ay jiifaan qaar ka mid ah maleeshiyaadkiisa islamarkaana qaarkood ay dhiigbaxayaan ayuu hogaamiyahan murtasaqada fagner iska soo duubay muuqaalkan uu sida deg dega ah ugula hadlayo madaxda ugu sarreysa ee xukuumadda ruushka kuwaasi oo uu ku eedeeyey inaysanba ka warhayn nafhurka ay samaynayaan maleeshiyaadkiisa taabeddelkeedana ay isaga raaxaysanayaan xafiisyadooda
dhallinyaradan waxa ay ka mid yihiin xubnaha fagner dhiiggoodu weli wuu cusub yahay dhammaan sawirradooda waa kuwaan imaqla dulliyahow kuwaani waa waalidka carruurta yaryar sidoo kale waxa ay wiilal u yihiin ehelkooda kuwaan ay lacnaddu ku dhacday ee aan idinsoo diraynin wax rasaas ah waxaan leeyahay hoygoodu waa jahannamo waxay cuni doonaan haraadiga bakhtigooda iyo hilibkooda rasaas yare ayaana haysa boqolkiiba toddobaatan
семьдесят процентов! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Посмотрите на них!
shaa'igu garasimow aawa rasaastii waxaad qarash badan ku aadaan naadiyaasha ubadkiinnuna waxa ay ku jiraan nolol wanaagsan ayagoo muuqaallo soo gelinaya yuutubka waxaad aaminsan tihiin inaad adinku hanataan nolosha adduunyada aadna xaq u taagan tihiin kuwaanna uu masiirka noloshoodu noqdo sidaan waxay halkan yimaadeen iyagoo mutadawiciin ah wayna dhimanayaan idinkana iyadoo calooshu idinka soo dhacday ayaad ku sugan tihiin xafiisyadiinna ka samaysan alwaaxda guduudan xisaabta ku darsada arrinkaas
hadalka ka soo yeeray hogaamiyaha maleeshiyaadka fagner ayaa waxaa ka jawaabay ramadaan khadirof oo ah madaxweynaha xukuumadda shiishaan sidoo kalena ka mid ah hogaamiyayaasha sida aadka ah u taageeraya dowladda ruushka khadirof ayaa hogaamiyaha fagner ku dhaleeceeyey in iyadoo caalamka oo idil uu daawanayo uu suurad foolxun ka bixiyey duulaanka ay dowladda ruushka kaga jirto dalka yukrein wuxuuna carabka ku adkeeyey inuu u diyaargaroobay sidii uu ciidamo badiil uga noqdo fagner uu ugu diri lahaa magaalada bakhmuud isagoona xusay in wasaaradda difaaca ee ruushka aysan ciidankiisu si deg deg ah usoo taageerin markii ay ka dagaalamayeen dalka yukrein ninka ugu sarreeya murtasaqada fagner ayaa goor dambe ka laabtay go-aankii uu gaaray ee ku aadanaa in maleeshiyaadkiisa uu kala baxayo furinta magaalada bakhmuud kadib markii ay wasaaradda difaaca ee moscow u ballanqaaday in ay siin doonto rasaasta lagama maarmaanka u ah in ay sii wadaan dagaalka ma ahan khilaafkii ugu horreeyey ee ka dhex bilowda dowladda ruushka iyo maleeshiyaadka ay iyadu samaysatay ee fagner bishii febraayo ee lasoo dhaafay madaxa fagner waxa uu wasaaradda difaaca ee xukuumadda moscow ku eedeeyey khiyaano ka dhan ah ciidankiisa kolkaasi oo uu sheegay in wasaaraddu ay diiday in hub iyo sahay militari ay u dirto dagaalyahanadiisa ku sugan furimaha hore ee dagaalka gaar ahaan bariga dalka yukrein xafiiska warfaafinta ee hogaamiyaha fagner ayaa kolkaasi baahiyey sawirro muujinaya tobannaan ka mid ah maleeshiyaadkiisa oo uu sheegay inay u geeriyoodeen sababo ku aadan rasaas la'aan isagoona eedda arrintaasi dusha kaga tuuray madaxda ciidamada ruushka oo uu tilmaamay in looga baahnaa rasaas ku filan ciidanka si cad ayuuna u sheegay in la burburinayo shabakadiisa maadaama la sameeyey khiyaano qaran khasaa'ir kala duwan oo naf iyo maalba lehna ay kala kulmeen dagaalada ay kaga jiraan furimaha magaalada bakhmuud wasaaradda difaaca ee xukuumadda moscow ayaa gebi ahaanba beenisay warkaasi bayaan ay soo saartay ayayna ku faahfaahisay rasaasta iyo agabyada militari ee ay siiyeen waxa ay ugu yeertay kooxaha mutadawiciinta ee weerarka wada waana magac ay militariga ruushka u yaqaanaan maleeshiyaadka calooshood ushuqaystayaasha ah ee fagner haddaba khilaafku ma waxuu salka ku hayaa rasaas yari oo keliya mise waxaa jira arrimo kale oo ay isku haystaan ruushka iyo fagner waxaa su-aashaasi ka jawaabaya yafgahiin sidrof oo ah qoraa iyo bara siyaasadeed oo ku sugan magaalada moscow ee caasimadda dalka ruushka أنا أعتقد بأن هناك ربما وراء هذا التصريح الذي أدلى به يوجيني بريغوجين بشأن انسحاب قواته من مدينة بخمود ربما نوايا واعتبارات أخرى و...
waxaan anigu aaminsanahay in hadalkan ka soo yeeray yefgeni birgohasin ee ku aadan in ciidankiisa kala baxayo magaalada bakhtum ay ku hoos duugan yihiin arrimo kale kuwaas oo ay qaarkood ka mid yihiin ujeeddo ah in la baraarujiyo xaaladda adag ee ay ku sugan yihiin ciidanka ruushka haddii ay ahaan lahaayeen fagner ama kuwa militariga dhab ahaantiina ay jiraan guuldarrooyin lagala kulmay dagaalladan balse waxaa sidoo kale suurtagal ah in ujeeddada ka dambaysa ay tahay marin habaabin iyo dhagar ku wajahan yukrain si ay xukuumadda kiyef isku moodsiiso in wakhti dhow ay dib magaalada baqmud uga soo ceshan doonto ciidanka ruushka iyo kooxda fagner كي آه، يقتنع بأنه ربما قريب جدا من استرجاع مدينة بخموت من آه، الجيش الروسي وشرك ومجموعة واغنر وعلى أي حال سنرى خلال الأيام القليلة القادمة si kastay ahaataba waxaan arki doonnaa maalmaha yar ee soo socda waxa ay noqoto natiijada juhdiga ay bixinayaan ee aan ku koobnayn dagaalyahanada fagner balse ay qaybta ka yihiin ciidanka ruushka kuwaas oo iyagana ka dagaalamaya magaaladan waxaa sidoo kale muuqata in hadalka ka soo yeeray birigoshiin ee ku aadan muhiimadda ay leedahay la wareegidda magaalada sagaalka bishan mey oo ku beegan ciidda ruushka taas oo mar waliba la sameeyo bandhigga militariga oo uu ka soo qaybgalayo madaxweynaha dowladda kelimadna uu ka jeediyo maalinkaas shaki kuma jiro in arrinkan uu yahay mid muhiimad gaar ah leh haddii afarta ama saddexda maalmood ee harsan lala wareego magaalada ma jiri doonto mushkulad ku aadan in xoogaga fagner ay halkaas isaga baxaan tobanka bishan balse haddii ay jiraan khilaafyo intaa ka xeel dheer oo u dhexeeya ciidanka iyo kooxda fagner waxaa shaki la'aan ah markaas in ay lagama maarmaan tahay in madaxweynaha uu soo farageliyo arrintan si loo xalliyo khilaafkan الجيش وبين مجموعة واغنر فلا شك أنه كما تفضلت لابد من التدخل آه، من قبل رئيس الدولة لحل هذا الخلاف khilaafkan ayaa dhabarjab xooggan ku ah dowladda ruushka oo muddo ka badan sanad dagaal culus kaga jirta dalka yukrein maadaama mid ka mid ah tiirarkeeda oo ah murtasaqada fagner uu iminka khilaaf xooggan ka dhex qarxay sanad dagaal ah kadib warbixinno sirdoon oo ka soo baxay maraykanka ayaa daaha ka rogay in shabakadda fagner ay khasaaro nafeed oo baaxad leh la kulantay sida uu sheegay john kerby oo ah isku-duwaha isgaarsiinta istaraatiijiyadeed ee golaha amniga qaranka ee maraykanka waxayna warbixinadu tibaaxayaan in tirada dhimashada ee maleeshiyaadka murtasaqada fagner ay gaartay sagaal kun oo askari kuwaasi oo la dilay kalabar intii lagu guda jiray bilihii januari iyo febraayo halka dhaawacooduna uu ku sheegay koob iyo labaatan kun oo askari